magaalada berbere ee gobolka saaxil maamulka somalilan ayaa lagu qabtay munaasabad xeraga looga jirayay qeybta i c u-da oo lagu soo qudhiyay isbitaalka guud ee magaaladaasi munaasabad xeraga jarka ayaa waxaa ka qeybgelay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka saaxil kan magaalada berbere iyo mas-uuliyiinta isbitaalka jimcaale cali haybe agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada berbere ayaa ka warbixiyey qeybaha cusub ee lagu soo kordhiyay isbitaalka labada qaybood oo kale ah rugtii dhaawac muujinta ee booliska oo hosbitaalka dhexdiisa lagu diyaariyey iyo qayb i c u-ga ama lagu daryeelo dhaawacyada aadka bukaanada xaaladooda aadka u culus tahay in lagu daryeelo oo labada qayboodba maanta laga furayo hosbitaalka degmada berbera runtii waa laba qaybood oo aad iyo aad u muhiima haddaan ku horeeyo qaybta rugta dhaawac muujinta marka hore waxaa dhici jirtay qofka marka uu dhaawac soo gaadho in marka uu dhakhtarka yimaado in la yidhaahdo soo qaado warqadii saldhiga ka soo qaada dhaawac muujinta kadibna uu iman jiray dhakhtarka maanta alxamdulilah wixii ka dambeeya qofka dhaawaca wuxuunbuu iman doonaa un dhakhtarka halkaasuu ka wada heli doono warqadii dhaawac muujinta ee saldhiga u doonan jiray islamarkaana adeegii caafimaadkana loogu fulin doono hosbitaalka alxamdulilah in adeegaasi saa isugu dhammaystirnaada waa wax ilaahay loogu mahadnaqo alxamdulilah waxaa kaloo iyaduna maanta aanu halkan xadhigga laga jarayaa qaybtii i c u-ga ama xaaladaha aadka u culus lagu daryeelayey taasoo in badan oo ka midi loo geyn jiray bukaanada caynkaasa hosbitaalka hargeysa la geyn jiray maanta alxamdulilah waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa in wax badan lagaga maarmi doono dad badan oo loo diri jiray hargeysa qaar ka mid a mas-uuliyiinta ka qaybgalay xerig jarka ayaa dhankooda bogaadiyey qaybaha cusub ee isbitaalka lagu soo kordhiyey labada adeega maanta aynu halkan ku daahfuraynaa waa adeegyo muhiim u ah shaqada cusbitaalka waxa weeye qaybtii i c u-ga ama bukaanada xaaladaha daran iyo qaybtii dhaawac muujinta oo markii hore marka uu qofka dhibaato loo geysto ama uu wax la yeelo ay ku noqon jirtay qofkaasi inuu mustaafo dheer galo oo uu saldhigga dhexe tago laakiin maanta waxaa lagaga raysanayaa in saraakiisha ciidanka booliiska ay halkan ku sugan yihiin rugtina ay shaqaynayso wixii adeeg sharci ee loo baahnadona caafimaadka gaar ahaan agaasimaha oo arintaa ku dhiiraday inuu nasiib ilaahay uu siiyey teeramkiisanuu joogay inuu maaragta arrintaa dhaqaajiyo runtii waxay tahay sharaf weyn inaan bulshadeenna u adeegno adeegga caafimaadku waa adeeg uu qof waliba u baahan yahay mid jid maraya mid madaxa mid ciidana mid kastaba marka in xil dheeraada layska saaro adeegga caafimaadka runtii waa arrin aan boorinayno in maanta aan furayno rugtii booliska ee wax walba kala qaybgelaysay dhakhtarkaas si kastaba qeybta i c u-da ee lagu soo kordhiyay isbitaalka ayaa dabooli doonto baahiyaha caafimaad ee bulshada ku nool magaalada berbera si gaara dadka xaaladoodu ay liidato kuwaasi oo markii hore loo qaadi jiray magaalada hargeysa